بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وحدثنا بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أنه قال فالوحن إنه سعدي بابكي وجوب طاعة الأمراء في غير معصية wixii aan macsiyo ahayn dadka umarada iyo madaxda in lagu adeecayo laakiin wuxuu hadduu macsiyo yahay ay farayaan dadka inaan lagu adeecayna maanay banaanayn axaadiistii markaa qeyb baan soo aragnay kolleyna weli baabku uu inoo socdaayo axaadiistiisa waxooga ahayd axaadiistii aan soo aragnay kuwa macnahoodii le baana inoo sii socda marka wuxuu yihi musanifku dee bal sanadka imika aan soo aragnay dadku waa dadaan hore usoo wada aragnay abu cimraanna abu cimraan iljawni weeye cabdilmalik ibn xabiib cabdullaahi ibnu saamidkana isagoo san oo kale abudarka warinaya kitaabu salaad buu inoogu horeeyey bal xadiidka naftiisu walow raqam cusub inuu leeyahay isagooy in kale la socoto laakiin intana ay ku jirto kitaabu salaad iyo dadkii uu sii sheegay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh madaxda ah ee salaada waqtigeedii ka digdhigaya ama dilaya sidaa cibaaradu ahayd ayaynu hore ugu soo maro lafdigana xadiidka uu laba socday walow raqamkii hore aanu halkan si aanay dib qolooyinkii raqamiyo aanay u raqmin marka cabdullahi ibnu saamitna abuder adeer rum uu ahaa horantaa usoo ogaanay oo walaalkii ayaa dhalay saamidkan abudar walaalkii weeye wuxuu yihi marka abudar qaala ina khaliilii aniga khaliilkay waa rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh awsaanii waa ii dardaarmay an asmaca inaan maqlo waa ciddii madaxda ahayd wa utiica aan yeelo wixii ay amrayeen halkan samcigiiyo daacadii waa mudlaq oo waa guud ahaan be laakiin dee axaadiis aynu qeyb soo maray ama kuwana ay noo dambeeyaan ayaa waxa ay tahay waxaan lagu adeecayo ama axaadiisu kollay qeydkuwa aynoo dambeeyaaye waa wixii aan macsiyo ahayn weeye taas baa lagu adeecaya lagu maqlayo hadday macsiyo dadka farayaan laguma maqlama laguma adeecayo haddaba an asmaca waa ciddii umaradii weeye waa udiica wain kaana haba ahaado ismiga kaana waa imaka alamiiru aynu maqaalka ama siyaaqa aan kaba fahmayno ciddan la maqlayo ama la adeecayo waa umaradii baan nidhi marka wain kaana haba ahaado amiirkaasi alamiir baa dee siyaaqa iyo maqaamka kalaamku uu keenaya waa ciddii la maqlayay kaas baa ismigii kaana noqonaya wain kaana haba noqda amiirku cabdan adoon mujadaca alatraafi xubnihiisa la googooyey macnaa adoon weliba dee aada u sii liita oo xataa xubnihiisii asalka hore jadcigu waa alqadc waxaana inta badan loo isticmaalaa sankoo kale iyo marka la gooyo ladrafna waa asaabicdii iyo xubnihii iyo dee farihii iyo baladimadii bay noqon haddaba xataa haba noqdo addoon xataa khilqadiisii dee addoonnimadan sababteedii iyo looga googooyey taas haba noqdee inaan adeeco oon maqlo taas baa waxa weeye rasuulka ilaahay ama uu ii dardaarmay uu i faray waxadaثna mحamed بn bashاar qaala xadaثna mحamed بn jacfar xa وxadثna isxaaq qal aخbarana ndr bn shumayl bn shumayli jamiica can shucbata jamiicana wuxuu wadaa mxamed bn jacfar iyo ndr bn shumayl labadaa weeye labadoodaas ba waxay xadiidka ka wada warinayaan can shucbata can abi cimraan abi cimraan iljawni waa kii marka horeba sanadka inoogu sugnaa bihada isnaadina waa abu cimraan intii ka dambeysay can cabdillahi bni samit can abi dar wa qaala iyagu waxay yidhaaheen labada nin maxamed ibnu jacfar iyo nadr bnu shumayl waxay yidhaaheen fi lxadiisi xadiiska waxay ku yidhaaheen cabda xabashiya mujada cala aطraafi lakin xadiidku horta waa xadiid shucbo uun oo shucba abu cimraan kaba warinaya markii hore cabdullaahi bnu idriis baa xadiidka warinayay oo shucbo ka wariyey imakana moxamed ibnu jacfar iyo nadr bnu shumayl baa shucbo ka warinaya riwaayada ibnu idriis waxay ahayd wain kaana cabdan addoon laakiin addoonka wax lagu sii sifeeyey muu jirin riwaayadan labadan kale ay shucbo kaba wariyeen riwaayaad waafaqayaano way noo dambeeyaan oo laakiin aan xadiidkan shucbaha ku jira xadiidka abudar aan ahayne wain kaana cabdan xabashiyan waa sifadan baa adigu ay la dheeriyiin addoon xabashiya oo mujadaca alatraafi xubnihiisu ay googo-an yihiin oo waa dhibtii addoonnima iyo khushuunadii iyo isagoo ama kabala-aan ku soconay farihiisii kuwii ama dee lama googooye ciqaab ahaan iyo waxyaala loo googooye santii i dhegihii xubnihiisa qaarkood ruuxa sifadiisu ay kaa tahay amiirka haba noqdee inaan aqbalo wixii lay amarayo aan maqlana taas buu rasuulka ilaahay fara wey dardaarmay bal xadiidka in dambe oo isaguna duruq yeelan doona oo macnahani kuba yimi qeybna uu laba socdo ayaan isagana horta laqbaynaynaa si aan masalada walow arrintu ay socon doonto oo kollay axaadiista kalena ay noo sii bayaamin doonaan bal horta imika kan kuma joogsanayne xadiidka dambaan gaadhayna wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala may weli ariiq baa i dambeeya waxadasanaa cubayd llahi bni mucaadin qala xadaanaa abi qala xadaanaa shucbat can abi cimraana bihada isnaadi kama qaala ibnu idriisa cabda mujada cala aطraaf meesha waxa weeyaan waa xadiiskii uun shucbana xadiiskii weeye ee afar raawi oo ruwaadiisii asxaabtiisi iyo talaamidiisii kamida xadiidka ka wariya shucba cabdullaahi bnu idriis iyo mucaad ibnu mucaad oo ka dambe maka inoogu dambeeya labadoodu wain kaana cabdan mujadaca alaطraafi taas baa lafdigoodu ahaa qadr bnu shumayl iyo moxamed ibnu jacfar waa qundarna wain kaana cabdan xabashiya mujadaca alaطraaf marka riwaayadii hore ina idriis ayaa mucaad ibnu mucaadna waafaqay isagoo shucbo kaba warinayo lafdiga xabashiyan muu sheegin xadiidkan sheegayse waa kan xadaanaa moxamed ibn lmusanى qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfari waa qundarkii makaan haynay qaala xadaanaa shucbatu can yaxya bni xusayni qaala samictu jadatii tuxadiثu anaha samicti الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam yakdubu fii xajaة اlwadaaci bal shucba wuxuu xadiidkan ka warinayaa kii horena isaga inoo warinaye yaxya bnu xuseyn nin taabici oo la yidhaaho siqaa horena kitaabka aynuu soo maray ninkaa yaxya bnu xuseynna haweeney ama saxaabiyad ayaydii ahayd oo umulxuseyn la odhanayay buu isaguna xadiidka ka warinayaa yaxya bnu xuseyn isagoo ayaydii kaba warinaya umulxuseynna kitaabka hore inuugu soo maray kitaab ulxaj bal xadiidkana markaas wax kalaa la socday meelo qaarkoodna duruqda qaarkood aynu soo aragnay xaj kusoo aragnayna intan baabu ahaa kuwana waxaa dheeray de inay maqashay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh se halkan baa inoo iman doontaa isagoo mina ka khudbaynaya hadal badanna uu yidhi markaa intana ka mid ahaydoo ama waxaan leeyahay intana walo aan soo arki jirnay marka xadiidku hore wuxuun aynu uga soo aragna raqamkii hore un qolooyinkan raqamiya ama de waa maxamed fuaad cabdilbaaqi inuu siinayey imaka waa raqam cusubun oo raqamkii hore muu ictibaarin halkana waa suurtagal inay dhaaftay uun suu kuwa hore mukararkaaba raqamkii hore un u siinayey inuu siiyo halkan oo u soo celiyo imaka waa raqam cusub waxaanan halkaa kusoo marray inta xaj uga munaasibka ahayd dee waa mina inuu kaba khudbeynayay munaasabo xaj bay ahayd arrin kalena xadiidka way noogu sugnaydo waxaa haweeneyda aan kusoo aragnay iyadoo tidhi waa mina maalinteed jabrada markii uu tuuranayey inay aragtay isagoo rasuulka ilaahay raaxiladiisa fuushan yahay oo usaamo iyo bilaal baa la socdo midkood baa midna raaxiladuu ku hogaaminayay midna wuxuu u hadhaynayay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo uu hadhaynayo halkaa ruuxu dee isagoo muxrima weli markaa oo suurtagal inaanu jabradaba tuuran laftiga in dee uu isdilaalka kol haddaanu wuxuu wax madaxa saaraya ahayn wax loogu markaa hadheeyo oo kale taas inaanay basi ku sugnayn bal waa intaynu xaj kusoo marnay marka halkana kaba maqan waxay haddaba haweeneyda ama saxaabiyadaas umulxusein ba waxay tidhi annaha samicat الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam yakdubu xaalu khudbaynayo fii xajati اlwadaaci xajat اlwadaac walxaal huwa yaquulu uu leeyahay walow اstucmila calaykum cabdu macnaa wa ismacuu waadiicu maqlaq umaradiina yeera waxay idin farayaan walow istucmila caamilbaha laydinka yeedho calaykum korkiina cabdun addoon addoonkaasoo yaquudukum maha dee daacadu mid mudlaqa ah macsiya hadduu dadka farayo laguma yeelayo inama daacatu fi lmacruuf ee addoon yaquudukum idin hogaaminaya bikitaab illaahi kitaabka ilaahay baa caamil korkiina ha loogaba yeedhe fasmacuu lahu maqla wa adiicuu yeelana waxaa idin amrayo oo waxaa dee shareicadii aan dee macruufka ah shareicada agteeda ku banaan ay keenaysa kitaabka ilaahay idinku hogaaminayo macsiyo iyada lagama yeelaye fasmacuu lahu waadiicuu waxadaثna بn bashaari qaala xadaثna mحamed بn jacfari وcabdالرaحmaan بn mahdiyi can shucbata bhada اsnaadi waqaala cabda xabashiyan halka nafteeda ruwaadii barhkood cabdun iyagu maxay noqotay walow istucmila calaykum cabdun xabashiyun daahirku taasuu keeni lahay lakiin nasba inoo taale cabdan xabashiyan baa riwaayada moxamed iyo cabduraxmaan can shucba iyada kuma sugnay walow tii horeba riwaayadii moxamed ibnu jacfar ay ahayd laakiin moxamed ibnu musanaa ka warinaya markana ninkii qarinkiisa ahaa ee dabaqadiisa ahaa ee isku sanada dhinteen dee aadna ay isugu dhawaanay ka cabiri jireen kana ka farasay rihaan ibnu bashaar baa maanta maxamed kaba warinayeen waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana wakiicu bn اljaraaxi can shucbata bihada اlisnaadi waa isnaadkii can yaxya bni xusein can jadatihi waqaala cabda xabashiya mujadaca وxadثna cبdالرحمن بن بشhr qال xadثna بhز qال xadثna شhuعبة بhda الاسناad xadيiث شhuعبة unsaan aragno وlam ydkr ma sheegin isagu بhز fي riواaيaةi can شhuعبata xabشhيa مujadعa intaa muu sheegin وزaad lakiin wuxuu siyaadiyey isagu riwaayada بhز can شhuعبة أنahaa أم الxusein samcat inay maqشhay rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم bmnn aw bicarafaatin kolley minana way ahayde mina ama carafaat isagoo khudbaynaya waxadaثanii slawat bnu shabiibin qaala xadaثana alxasan bnu acyana qaala xadaثana macqil can zayd bni abi unaysata can yaxya bni xusayni can jadatihi umi اlxusayn alxasan ibni moxamed ibnu acyan iyo macqil aljazariya waa dad aynu hore usoo wada araragnay marka can jadati umi اlxusayn aabihii bay dhashay xusein eh qaala wuxuu ay yidhi waxaa odhanaya yaxya samictuhaa waan maqlay jaddadaydi ama ayeyday taquul xalay ku qowlayso xajajtu maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam xajat alwadaaci rasuulkii ilaahay baan la soo xajay xajat alwadaac qaalat waxay tidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi qowlan kaiira hadal badan ayuu khudbaynayay oo dee wax badan oo dadka wixii uu farayay oo u dardaarmayay uu kusii sagootiyayay ayuu yihi uma samictuhu yaquulu waxaan maqlay rasuulka ilaahay xalu ku qowlayo in umira haddii amiir laydinka yeelo calaykum korkiina cabdun addoon mujadacun xubna googo-an iyo adraafta xasibtuha waxaan u malaynayaa waxale yaxya qaalat inay tihi weliba halkaas sii raacisay iyadoo rasuulka ilaahay ka warinaysa aswadu madow oo yaquudukum bikitaabillaahi kitaabka ilaahay idinku hogaaminaya fasmacuu lahu waaطicuu maqla kaas oo waxaa idin farayo yeelana oo dee wixii fuliya xadiis way noo socon doontaa welibana qeydkii ahaa walaa halkan yaqudukum bikitaab illaahi ba nooc qeyd yahay laakiin in waxaan lagu adeecaya wixii macruufa ay tahay waa wixii noo dambeeyay haddii aan la yidhaaho bal xadiisku taama inoogu sugan labada xadiisna waxa weeyaanu ruuxii amiirka ama madaxda ahaa in la maqlayo oo wixii uu dadka farayay ee isaga laguma maqlayo lana adeecayo ee aan macruufa ama sharciga xaggiisa ku banaan xataa isagu haba noqdo damiica nasab ruux dee marka la eego nasab ahaan iyo xasab ahaan iyo mansila ahaan ruux aada hooseeya haba noqdee kale hadduu sifadaa leeyahay imaaranimo ama wilaayo oo taas ee uu xambaarsan yahay inaan la eegin isaga asalkiisii aan la eegin xasabkii mansiladiisii aan laba eegine in la maqlo oo waa kan rasuulka ilaahay qaayo ahaan ayaa muxuu ihi addoon xabashiya oo xubno googoona ujeeddadu addoon un kumuu dayn ee addoonkii dee markuu fii akhasi awsaafii kuma sugnaa waa kaa mujadaca adraaftiisu ay googo-an tahay hadduu xataa taa yahayna waa qaayo ahaan ee adeeca oo maqla weeye daacadiisu waajibu bay noqonaysaa kol hadduu dee ataa yahay wixii macruufa ama wixii aan dee macsiyo ahayn in lagu adeeca sheekuna halkan wuxuu leeyahay raximah allahu tacaala iyadoo dee culimadu ay u shardiyaan ruuxa horta dee khilaafada guud xornimo waa loo shardiyaa sida dee shuruud kaleba uu leeyahay in qaadinimadii iyo wilaayaadkii kalena dee ruuxan isaga addoonkii waa ruuxaa la leeyahay arrinkiisiiba cid kale uu gacantiisa kuba sugan yaho xorriyay u shardiyaane waxaa dee in qaaye haba ahaato uu rasuulka ilaahay xataa xaaladaasi hadday dhacdo in waxa weeye adeece bal wuxuu leeyahay sheekhu waxay ku suurto gelaysaa ama la suuraysanaya imaarat alcabd idaa wallahu bacd alaima dadkii waa maaha imaaradii guud kamuu dhigin dadkii madaxda ahaa barhkooda ama dee ayaa xil ama de mas-uuliyad ama wilaayay u magacaabeen taasoo kale waxaala la suuraysanayo dee waa amiruu noqon karaa waidaa taqallaba cala albilaadi bishawkati wa atbaacih isagii baa ciidan yeeshay waxbuu ka haystayo meeshiibuu ama afgembi ha ku qabsadee waa la wareegay xilkiibuu qaatay oo isagiibaa shawkadiisan uu leeyay igaba qaalib noqday bal taasna de waa xaalo la suuraysay laakiin marka horeba caqdulwilaaya in isagii la magacaabo ama wilaaye caqdigeed suurada hore ma banaanuu leeyahay oo shardigeeda xorriye ahaaye laakiin dee xaalooyin baa imanayo daruuro ahaaneed xaalooyin aan dee baa imanayo oo hadduu ruuxu mutaqallib yahay oo shawko uu leeyahay uu wixii kula wareego dee haddana bal ku ciddiisa iyo casligiisa iyo waxyaalahaasna fitan iyo waxyaalaha kaba dhalan fasaad ka weyn baa kaba dhalan isagoo meesha kuba sugnaado bal iyadna dee dariiqii daacadiisii lama wixii aan macsiya in lagu adeecayay bay noqon haddaan taariikhda eegnana kolley way soo martay caalamulislaami iyagoo dad sifadooda ama asalkoodu addooma ay yihiin ay tala qabteen bal haddaan iskaba dayno si waxyaaliha dee ama iyagu kuwii dee sawro iyo waxyaalo iyo baabkaa kulaba yimi laakiin kuwa kaafuur ninkii loo odhan jiray dee masar muddo ama muddo kaba talidaya alakshidi oo kale kaafuur walow dee malaha cid dhimatay meesha u bedelo dadkii wilaayay dee isaga lahaa de waa kaasoo masar iyo bilaad ku dhoweyd buu isagu madax muddo kaba ahaa ama taladeeda lahaay oo kale nimankii mamaaligta ahaa ee iyaguna muddo dheer bal waxa weeyaan iyagu ka talinayay sham iyo masar iyo ilaa xijaaz iyo kaba talinayay walow dee magac jiray suldaan ama nin khaliifo ah oo cabaasiintii oo magaci uu jiray magac uu jiray in khaasatan markii dee iyaga halkaa ay mustacsim iyo la dilay dabadeed uu jiray laakiin suldada iyagaa lahaa amarka iyagaa lahaa xukmigii lahaa iyagubaana kolkol ee ama midkood intay dilaan mid kala qabsanayo isbedbedelaya ilaa adigu dee ay soo dhawaato mala cusmaaniyiintu ay kaba qaadeen waa nimankaas waana dee arrintii shahiirka ahayd ee imaamkii weyneyd kaba dhacday cizudiin ibnu cabdisalaam ee uu isagu xukumay isagoo qaadi ah nimankani inay yihiin addoomo aan mucaamaladooduba banaanayn fulayn inay wax iibkoodi iyo iibka waa nimankii wadankaba utalinaya ama dhulkaba ka haystay iibkoodi iyo wax kastiyo waxaas inaanay ansaxahay beetaasna isaga markii hore ay dooneenba sheekeeyey inay dilaan laakiin haddana ilaahay ka badbaadiyey ee arrintu ay noqotay ilaa ay xoroobaan hala hala iibiyo baayac almuluuk taa magacaaba uu kulaba baxay arrinkana uu suurto galee nimankii dee say bal u xoroobaan uu lacagtoodii la qaadeen la iibiyey dee suudaanka ha iibsanayo waa ninkii alnajmudiin ayub oo kale isaga markaa dee sudalaha ayubiintii bal taas oo kalena waa qadiyadii shahiirkaayda bal hadduu ruuxu mutaqalib yahay oo dee meeshii qabsado ama san oo kale sheekuu sheegay cid wilaayo loogaba dhiibo de waa arrintanoo haddii wuxuu macsiye uu dadka farayo macsiye cidna laguma adeecayo ee wixii aan macsi ahayn waa laguma adeecaya waxaana rasuulka ilaahay kollay umuurahan u adkeynaya waana inoo soo socotaaye daacadan iyo samcigana kelimadii muslimiinta oo mid noqota iyagoo bal matalan amnigii iyo nabadgelyadii iyo wixii oo sugnaata loo aamin noqdo dhiiggii iyo caraadii iyo amwaashiibaa iman haddii laakiin in laysidhaaho bal dadkan ama iskaba riida ama tan oo kale ka hortagana ee fasaad weyn oo waxaan jawr ruuxan oo loo adkaystay arrintiisa waxa kaba imanayo wax ka weyn ama ka dhalanayo wax ka weyn baa kaba dhalanayo oo ay noqoto markaas in dee fasaad weyn oo ay dee kelimadii muslimiinta oo kala tagta hadhowna markaa amnigii iyo wixii faraa u kaba baxo fawdo ay noqoto oo dhiig iyo cirdi iyo waxba loo aamin amni noqon waayo ama loo badbaadi waayo umuurahaasaa kaba dhalanayo tan baa markaasa in la adeeco oo la maqlo xataa jawr iyagu ha kuba sifoobeen waxaanan baa lagu maqal lagu adeec ahayn macsiyada ahay laakiin daacadoodii inaan laga bixin taas baa adigu kolley waana wax inoo socon doona haddii la yidhaha xadiisa way inoo socotaan xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna lyث عن عbayd اللahi عن ناaفع عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه qاala wuxuu yihi cubaydالlahina kolley de waxaan filaya haatan inaan iska soo dabdinay oo walow nin kale oo naafic kaba warinayo cubaydالlahi بن abi jacفar uu jiro bal mala نasaa-i riwaayadiisana ay taa ahayd cubaydالlahi بن cmر بن xfs بن cاasim بن cmر بن الخaطاab ayaynu in badan soo aragno naafic asxaabtiisa iyo xertiisa raggii ugu waaweynaa axaadiistiisana ugu aqoon badnaa kaba mid ah warhkood iyo xataa imaam malik oo silsiladiisa naafi malik can naafic can ibni cumar silsilatu dahab ay yidhaaheen warhkood ay axaadiista naafic ay isaga horreysiiyaan bay mudaa dee isaga kaba dhigaan inuu kaba sii mudan yahay xataa kagaba sii horeeyo axaadiista maalik weeye waana ali cumar ibn alkhaaabe can الnabiyi slى اllahu عalيyه wasalam anahu qaala calى اlmar-i ruuxa korkiisa almuslimi muslimka ah waxa ah aلsamcu maqal iyo wالطaacatu yeeliste waa ciddii madaxdiisa ayd iyo umaradiisii ahayd uu maqlayuu adeecayo fiima axaba wixii uu jeclaado iyo wakariha wixii uu nacabo ujeeddadu waxaan la farayaa hadduu wuxuu doonayo isaguba uu jecel yahay ama waafaqsan siduu doonaya ay tahay ha ku adeeco hadduu waxani aanay macsiyo ahayn laakiin isaga ay ku culus tahay oo ma u afaqsano wixii uu doonayo waa karhaya taasna inuu fuliyo uuna kuba adeeca korkiisa ilaa an yu'mara bimacsiyatin waa tan axaadiisii oo dhan horena way noo qaydaysa in macsiyo la faro uun mooye fain umira haddii la amro bimacsiyatin macsiyo falaa samca walaa daacata maqal uu maqlayo ciddii daacada macsiyadan fartay iyo yeelid uu yeelayo taasi ma jirto oo bal waa qeyd axaadiisii inoo qaydiyo kuwa horiyo kuwa dambaba oo waxaan umaradii iyo madaxdii lagu adeecayaa lagu maqlayaa waa wixii macruufa macruufkana waxaa looga jeedaa waa wixii aan munkar sharcan ahayn wax sharcigu diido waa wixii aan macsi ahayn saa daraaddeed hadday waajib farayaan walow dee waajibka ay fareen shareecadii baaba ruuxa ku waajibinaysa oo daacadii dee ti shareecadii baaba marka horeba kasii horeysay ama ay sunno faraan oo kale ama shay jaa-isa waa shay mubaaxa hadday dadkii faraan iyada dee waa lagu adeecayaayo arinku maaha waa wixii aan macsiye ahayn marka laftiga inoo dambeeye macruufkii ujeedada waa wixii xagga sharciga aan munkar ku ahaynuun marka wixii mubaaxa waa soo gelaya sunihii waa soo gelaya waajibkii oo dee shareecadii oo sii waajibaysa ay kaba horeyso ee kani in waxba aanu dee kolley in adigu bal kaasi waa soo gelaya in kii shareecadii baaba taalo amarka marka horeba la qaatay kii shareecadu noqonaya bal taas baa soo gelaya wixii aan macsiyadu baa meesha ka baxaysa wixii lagu diidayay haddii laakiin ruuxii macsiye la faro macsiyadii imaka ruux dulmi lagu dilayo la faray ruuxii caskarigahaa inuu dilo dulmina waa lagu dilaya ee waa macsiyo maal dad leeyahay oon markaasi matalan waxa weeyaan xaqdarro lagu qaadayo oo la faray inuu qaadoo kale macsiyadii bay noqon bal wixii iyadu macsiya dee macaasidii kale xaqa ilaahay un ahayd ee ruuxa la farayay hadduu ribo inuu qaato ama zinayso khabro cabo ama macsiyo kale iyo dulmi kale kuba dhaqaaqo wixii laguma adeecayo waa wixii aan macsiye ahayn bay tahay in laga aqbalo xataa hadduu shaygu mubaax yahay dee markaa waxaabay noqonaysaa in la fuliyo shaygii markaa asalkiisu mubaaxa ahaa saas daraaddeed bay culimmadu yidhaahaanba xataa dee masaa-ishii ijtihaadiga ahayd xukumka xaakimku meesha khilaafkiibuu kaba saaraya ama ijtihaadkiibuu kaba saaraya wax la raaco ayuunbay noqon oo dee ciddii xataa ra'yi kale kaba qabtay markay waaqacadaa uu xukumay noqoto khalaasiyad dee xukumkaasunbaa fulayo intaa la fuliyo uun mooye wax kale masalo kale uun mooye taas nadaro kale lalama imanayo dee ra'yi kale lalama imanayo faina bira bimacsiyati falaa samca walaa daacata وxadaثna زhayr بن xrb ومحamed بن mثنى qal xadaثna yaحyى whuwa اqطاnxa وxadaثna بن نmayri qal xadaثna abi kilaahma عan cubaydالlahi bhada الإsnaadi oo cabdالlahi بن نmayr iyo yaحyى الqطاn labadooduba cubaydالlahi bay kaba wariyeen isnaadkan imakaan soo aragno waa can naafic can ibni cmar milahu xadiidkan imakaan kasoo baxnay mid laba mid ah xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاar واللفظ لبن المثنى qاl xadaثna محamed بن جaعفr qال xadaثna شعبة عan زubaydi عan سacد بن عubaydaة عan أbي cabdالرحمن عan عaliي أna rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم bacثa jيشha snadka horta cid cusubi ma jirto bal زubayd ibn زubayd بن الxاris baa la yidhaahaa waa nin siqoo caabid ah sacd bni cubaydatana sulamina waa nin isna siqo ahaayoynu hore usoo maray oo taabiciya abu cabdiraxmaankana waa abu cabdiraxmaan isulami waa ninkii qaariga ahaa ama muqriga ahaa sanado badanna xadiidkii aynu hore usoo maray khayrukum man tacalama alqur'aana wacalamahuna warinaya la halkaa waaba xadiidka ay fadhiisiyey sanado badanna dadka qur-aanka barayo casharaata siniin abu cabdiraxmaan isulami cabdillahi bn xabiib ayaana magaciisu ahaa bal waxa weeye ninkaa weeye horeynu kitaabka ugu soo araragnay xadiidkaasba ka mid bu ahaa axaadiistii uu warinayey can caliyin wa cali bn abi aalib amiiru lmu'miniin ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bacata wuxuu diray jeishan ciidan buu diray waamara wuxuu amiir uga yeelay calayhim ciidankaa rajula ninbuu amiir uga dhigay faawqada ninkiibaa wuxuu shiday naara dab macnaa wuu amray inay shidaan dab dadkii isaga ciidankiisa ahaa wa qaala waxaanuu yidhi markii dabkii shidmay udkhuluuha gala naartan gala faaraada naasu dad baa iyagoo dee amarkii guud ay haysteenee ahayd amiirkooda inay adeecaan isna waa amiirkoodii taa ka dhigay in fii kulli laxwaal daacadiisu ay dee noqonayso iyagoon qeydkan iyo waxyaalahaas iyo waxyaalahan dee shareecada qawaaciddeeda guud ay keenaysaan jaanibkaa eegin ayay dooneen an yadkhuluuha inay galaan imtihaala lilamr wa qaala alaakharuuna kuwo kale waxay yidhaaheen inaa anagu qad fararnaa waanu cararnay minhaa naartan oo rumayntan aan rasuulkii ilaadee aan iimaanka laba nimi ilaahay rasuulkiisa aan rumaynaan raacnay waa naarka cararkeedba waa naartiisaan ugaba badbaadno waa iimaankan aan la nimi waxay ahaydba waa carar aan naar ka cararayno ee wixii aanu ka cararaynay miyaan gelaynaa inay taas baabaan dee waxa weeyaan kaba ordaynay siba adigu arrintii aanay cidi u fulin dabkiina ku baktiyayba fadukirad isagiina cadhadii kaga baabaaday dee ku xambaartay inuu waxaan amro fadukira dalika lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam arrinkaas baa rasuulkii ilaahay loo sheegay ninkan kaba dhacay iyo iyagii say u qeybsameenba walow aanay cidi fulin laakiin kuwa qaarkood ku hamiyeen inay doonaan gelid ay naartii galaan faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iladiina kuwii wuxuu ku yidhi araaduu doonay an yadkhuluuhaa inay galaan doonay low dakhaltumuuha haddaa gashaan oo markii haddii ay dhacdo inaad gashaan lam tasaaluu kamaydaan suusheen fiihaa naartaas ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha waa waciid adag wa qaala lilaaakhariina kuwii kale iyagu yidhi inama inaa qad fararnaa minhana wuxuu ku yidhi qowlan xasanan hadal fiican oo uu ammaanay oo dee iyagaasi sawaabkayd bay la yimaadeen oo hadal fiican buu kuba yidhi wa qaala waxaanuu yidhi isagoo xukun guud sheegaya iyo qaacido guud laa daacata daaca ma ahaanin axad la adeecayo ayan kaana fii macsiyati illaahi ilaahay macsiyadiisa inama daacatu adaatu xasri weeye daacadu halkan ay kuba kooban tahay daacadu wuxuun baabay tahay oy kuba kooban tahay la adeecayo amiirkii iyo ciddii kaleba dee daacadiisa la adeeci jiray qowlkiisa la maqli jiray fi lmacruufi wixii xagga sharciga lagu yaqaanay xusnigiisa ujeeddadu wixii aan macsiyo ahayn wixii aan munkar ahayn ee shareecada bal markaa ma xaggeeda wax dee markaa ku bannaan ah lagu yaqaano wanaaggiisa ama bannaanidiisa ah kaasu baabay daacadu kuba kooban tahay bal xadiidku dariiq kaloo yar dheer buu leeyahay oo weliba ziyaada ay nooguba sugan tahay isagaa raacinaya horta waxadahanaa moxamed ibnu cabdillaahi bni numayrin wa zuhayr bnu xarbin wa abu saciidin ilashaju wataqaarabu fi lafdi saddexan sheekhee muslim xagga lafdiga way isku dhow yihiin buu yihi markii horena moxamed ibnu musane iyo moxamed ibnu bashaar baa xadiidka warinayay waa shan sheekh markaas cid kalu ka warinayaana way inoo dambaysa haddii la yidhaaho wuxuu yihi markaas lafdiga way isku dhow yihiin oo qaaluu waxay yidhaaheen xadahanaa wakiicun qaala xadahanaa alacmashu can sacd bni cubaydata can abi cabdiraxmaan can caliyin qaala anahu qaala markaa sacd bni cubaydata iyo inta ka dambaysaa waa sanadkii horeba way noogu jirtay wuxuu cali bn abi aalib yihi bacaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu diray sariyatan ciidan buu diray kalley sariyaduna waa dee ciidankaa koobane afar boqol iyo wax kaba yar ah horaynu usoo marayba adugu ciidan buu diraya bacd waistacmala calayhim wuxuu caamil ama amiir ugaba dhigay rajula nin min alansaari ansaar ka mida oo ninkan markaa qaa'idkooda ahaa bsaryadan ansaar buu ahaa wa amarahum rasuulka ilaahay wuxuu amray an yasmacuu lahu inay maqlaan oo wayutiicuu ay adeecaan oo inay ninkan amiirkoodaa maqlaan oy adeecaan buu amray faaqdabuuhu way ka cadhaysiiyeen ninkii fii shayin waxbay kaga cadhaysiiyeen faqaala ninkiibaa wuxuu yidhi ijmacuu lii xadaban xaabo iisoo ururiyo iisoo gura fajamacuu lahu xaabadii bay u soo ururiyeen uma qaala wuxuu yidhi awqiduu naara dab shida fa awqaduu dabkiina way shideen uma qaala wuxuu iyagii ku yidhi alam ya'murkum miyaanu idin amrin rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an tasmacuu lii watudiicuu ina ay maqashaan oo ay adeecdaan miyaan rasuulka ilaahay idin farin qaaluu bala mee waana faray bay yidhaaheen oo sidaa rasuulka ilaahay wuuna faray qaala wuxuu uhi fadkhuluuha gal haddaba naarta sidaan idinku amraya rasuulka ilaahayna inay adeecdaan buu amray dabka gala qaala wuxuu yidhi waa cali bnu abi aalib amiiru lmu'miniin oo xadiidka inoo warinayay fanadara waa eegay bacduhum barhkood ilaa bacdin way istayeen barhkood baa barhkii kala eegay faqaaluu waxay yidhaaheen ee barh ku hamiyeyna way jireene inamaa fararnaa waxaanu u soo cararnay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay xaggii min annaar oo dee cararkan rasuulka ilaahay xaggiisa loo cararaya waa raacidda la raacay iyo rumaynta la rumeeyey ilaahay xaggiisa loo cararana taas bay tahay fafiruu ila allahi inii lakum minhu nadiiru mubiin xaggiisa u carara macnaa rumeeya weeyaan oo dee mar markaas isagii waxa weyan ilaahay rumeeya waxida wuxuid abray la yimaada wuxuu idinka nahayna kaba dheeraada taas baa carar xaggiisa loo carara ah marka waa iimaankii inamaa fararna ilaa rasuulillaahi sala allahu calay wasalam nanaar marka horeba waxaan aan u raacnay rasuulka ilaahay aynu u rumaynay waa dab ama naar ka cabsideed matii baan gelaynaa fakaanuu kadalika xaaladooda sidaasayadoo way isqabteen oo iyago bal markaas sidaasay is yidhaaheen fakaanuu waxay ahayn kadalika saas oo de waa hadalkaa ay lahaayeen iyo dee inaanay tan waxay kaba ordayeen ay tahay wasakana qadabu cadhadiisiina way xasishay waduficat innaaru dabkiina waa la baktiyo ama dadkii baa damay oo baktiyey falamaa rajacuu markay soo laabmeen bay dakaruu dalika lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bay arrinkaa u sheegeen faqaala wuxuu ihi low dakhaluuhaa hadday galaan maa kharajuu may baxeen minhaa dabkan kamay baxeen inama daacatu daacadu fi lmacruufi waxaan la adeecaye amiirka lagu adeecayaa waa wixii sharca bannaan ee waxaan bannaanayn laguma adeecayo amarkan lays amray maqlana walow amarkaa mudlaqa a yahay ee laakiin laa yacumu fi kuli alaxwaal axwaashoo dhan ma caam yeelayo ee de waa wixii macruufunbuu kuba koobnaanayaa taas wixii macsiyo ah laguma adeecayo waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana wakiicu abu mucaawiyata can ilacmashi bihada isnaadi naxwa bal xadiidku kolley waa inoo dhammaaday waxaana xadiidka inooguba sugan wاstacmala calayhim rajula min alansaar waa riwaayada dambe nin ansaara ayuu rasuulka ilaahay sariyadaa caamil ama madax iyo qaa'id ugaba dhigay bal waxaana habeenkii ama casharkii kan ka horreeyey aan ku soo maray bilowgiisi adigu ama baabka bilowgiisii baan leeyahay xadiisin ibnu jurayj oo yihi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha waadiicu rasuula wa uli lmri minkum nazla fi cabdillaahi bni xudaafata bni qays saxaabiga cabdullaahi bni xudaafata bnu qays ayaa ay ku soo degtay aayaddaasi koleyna inaan kusoo yar laamin doonno waan sheegnay markaan xadiidka gaadhno in waxaana jirtaa culimmada qaarkood xadiidka ninkan amiirkaa inay ku fasireen inuu ahaa cabdullaahi bni xudaafa ibnu qays saa dee maka xadiidka ibnu cabaase kooban ee way ku soo degtay u mooyee laakiin say ugu soo degtay wixii ku tacalluqsanaa aanay halkaa inooguba sugnayn bal markaa waxaan leenahay siuu imaam nawowina halkan raximah llahu tacaala dee uu yidhi weeyaanbe qolooyinkaa kuba fasiray inuu cabdillaahi bnu xudaafa ninka arrintan iyo xadiidkan horta aan haynay gaar ahaan ay kaba dhacday inuu yahay inuu ahaa qowlkooda wuxuu leeyahay waa qowl daciif oo sababtu waxa weeye cabdullaahi bnu xudaafa waa nin muhaajiriintii kaba mid ah oo quraysh oo reer bani sahmiya halkana waxaa inoogu sugan nin ansaar kaba mida dee ansaar ma ahayn xataa haddii la yidhaha la ta'wiiliyo la yidhaha waa macno guud ba ansaarta looga jeedaayo dee kol hadduu rasuulkii ilaahay raacuu rumeeyey nasarahu likownihi nasara nabiya sala allahu calayh wasalam kollay ta'wiil iska yar baciiday noqonaysaa bal waxaan leenahay bacd alculamaa way kuba fasireen cibaaradan taas imaamkan ibnljawsi la yidhaah isagu wuxuu kaba dhigaa wastacmala calayhim rajula min alansaari intaa min alansaar inay waham tahay oo arrinku uu yahay ninka arrintan ee kaba dhacday cabdillahi bni xudaafe laakiin bal arrinkan ayay waxa weeyaan iyo alfaadaha xadiidka cabdillahi bni xudaafe o abu saciid alkhudriyi ay warinayeen kuba yimi farqiyo u dhexeeya ay culimadu kollay barhkood raajax yeelaan oo sida xaafid maxajarigana ay istitaarsadaan ama uu yar xoogeeyo in meesha tacadud ama qisadii laba qiso ay kala tahay oo ninkan ansaareedna ay kaba dhacday tan cabdullaahi bni xudaafena wax ku dhow arrinkan oo qisadan oo kaliya ay kaba dhacday ee xadiidkan nin ansaareed yahay cabdullahi bni xudaafena aan laguma fasirine bal taas ay tahay taas iyadu waa mid arrin kaleo bal xadiidka inoogu suganna markaa kii hore baa sheegaya qowlkii ilaahay ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llah wa adiicu rasuula wa uli amri minkum cabdillahi ibnu xudaafiya kusoo degtay inooguma sugnaa waatan aan leenahay cabdillahi ibnu xudaafe qisotan la mid ah shabahaysa ayaa barhkoodna ay tan kaba dhigeen ibnu jawsiyana u isaga uu sheeganayo lafdiga min alansaar baa meesha jirin ama wahamahe waa isaga uun ayay ahayd oo ah dad inuu faray baldab inay galaan marka meeshii ishkaal baa kuba sugan waana halkan laa dib baan u yar eegi doonaa aayadda qur-aankii waxay ilaahay adeeca rasuulkiisana adeeca dadka madaxdiisana adeeca ee kol hadday arrintiisu ahayd in dadka gala arrintiisuu ahayd aayaduna ay kuma soo degtay inay de waxa weeyaan arrinkuna waaba kan ah hadday galaan kamay baxeen daacaduna waaba macruuf eh say dee markaa macnuu noqonaya adeecitaankiisa dee kole dii wauli amri minkum la adeecaya arrintuna ay taa tahay macnuuba waxa weeye waxay ahayd inay galaan ay adeecaan taas oo kale waa nooc yar ishkaal shuraaxda markan xadiidkana khaasatan shuraaxda bukhaari barhkoodna ay muujiyeen laakiin balxaafid bn xajar suu isagu idhaah ku tawjiiye ishkaalkana uu leeyahy waa meesha uu kuba suhulayaa yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llah adiicu rasuula wauli amri minkum intaas maaha waxa qisadiisa dee ku tacalluqsanaaye fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli intaa dambe weeye oo haddii waxaa dee bal horta adeeca umaradiinina adeeca ee rasuulka ilaahayna waxaan dee isagu macsiyaba dad maba farayo laakiin haddii aa wax ku doodaan isku qabsataan oo isku khilaaftaan oo waxani ma banaanye mise ma banaano arrintu ay timaado waana arrintii taallay ee ma gallaa mise ma gallo arrinkani ma inoo banaanya mise inooma banaano taas baa dee tanaasuc baa yimo waa kuwa laba kooxood noqday haddii laakiin bal matalan a dee wax isku khilaaftaan shay jawaaskii iyo jawaas la-aantii iyada markaa xukumku muxuu noqonayaa faruduuhu ila allahi warasuul balna dee ilaah iyo rasuulkiisii dib ugu celiyo shareecadii dib ugu laabmo wixii ay shareecadu banaynayso na waa banaan yahay marka wixii aanay banaynahayna ma banaanay noqonaysaayo bal markaa waxa weeyaan haddaan qisadiisii cabdullaahi ibnu xudaafe iyo hadalkan ibnu jurayj ee may dee marfuuca ibnu cabaas buu kaba soo naqlaya maha ibnu jurayj waa warinaya marka hore anu sanadka dhamayna waa ka yihi akhbaranii yacla bnu muslim can saciid ibni jubayr can ibni cabaas ee bal si aan isula doono maaha waxaan dee arrinta lahaa ku adeeca arrinkan isaga kaba dhacay haddii aayaddii isaga sababtii ay kuba soo degtay caamba haba ahaato ee waxa weeyaan waa qeybta dambe oo ah haddii bal tanaasuc yimaado waxyaalaha umaradu ay farayeen oo meeshii khilaaf yimaado ma banaanya mise ma banaana ee kitaabka iyo sunnaha ayaa dib loogu celinayaa wixii ay baneeyeen halkaa ku banaanubaa banaanaan waana ta adeecad lagu adeecayo waxaanay banayna halkan oo kalena ma banaane ee tii lagu adeecaya maaha bal taasi waa in yaroo aan halkaa habeenkii ama casharka inoogu dambeysay aan lahaa waxbaan kusoo yar noqon doonaa intaasna way bal xadiidka kolley arrinta kale intayna xadiidka ka bixin kuba sugan rasuulka ilaahay wuxu uhi low dakhaltumuuha lam tazaaluu fiiha ilaa yowmi alqiyaama lafdiga dambena low dakhaluuha ma kharajuu minha markaa wuxuu sharaxan u imaamku leeyahay raximah llahu tacaala horta inaanay ka baxeen hadday markii galaan ee rasuulka ilaahay waa waxyi buu ku ogaaday buu leeyahay waa kan kaba warramay ee lafdigan hore ee ahaa lam tazaaluu fiiha ilaa yowmi alqiyaama oo intay ku jirayeen ilaa maalinta qiyaama inay tahay wayna riwaayada dambe waa mutlaqo weligoodba kabay baxeen baa markaa aan kaba fahmaynaa ma kharajuu minhaye lafdigaas qeydkaasi kan dambena waa qaydayaayo arrintan aanay dee kaba inay ku jiri lahaayeen meeshan ku baaqi noqon lahaayeen waa ilaa maalinta qiyaamaha un bal taas bay noqonaysaa waayo ujeeddadu waxaan iyagu khayr baabay u arkayeen kuwii gelaya islahaa gala daacadan bay u qastayeenu waxaan inay saa lagu leeyahay oo daaco aysan tahay bay uba arkayeenba taas oo kale ee dee waa waxay banaysanayeen oy xalaal ka dhiganayeen oo naftooda inay saa kuba dilaan arrinku may ahaynba bal waxa wey laakiin arrin baa yar iyadna halkan barhkood ay yar muujiyaan oo ay leeyihiin damaa'irtani way yar kala duwan yihiin lafdiga inoogu sugan macnaa marjacoodu oo low dakhaltumuuha haddaad gashaan waa naartan ay iyagu shideen ee amiirkooduna amray ay shideen intaas lam tazaaluu kama idaansuu fiiha naartan eeg markay gubtaan way iska baktiyeysaa oo dee way gubteen ba khalaas way kuba dhinteen oo way baktiyayaanoo naar markaa baaqi ku noqonayso ay kusii cadaabnaanayaan markaa ma jirto markaa muxuu noqonayaa dakhaltumuuha damiirkaa horena wuxuu noqonaya waa naartan ay shideen dee waxayna macsiyo weyn bay kuba dhaceen ciqaabna way muteen oo de waa tan uu leeyahy waxaybu taa rasuulka ilaah kuba ogaada ciqaabna way muteen ama mudan lahaayeen hadday tan fuliyaan oo lam tazaaluu fiihaana dee naar kalea u bedeli lahayd weeye oo markaa fiihaana waa naartii kale ee naartii jahanama ama naar cadaabeed oo cadaabulqabriba loogaba dhigo kamay sawreen oo ujeeddada way cadaabnaan lahayn ilaa maalinta qiyaama la gaadhayo ee tanna kuma cadaabnaanayaan oo tani way iska baktiyeysaay waa tii kale ee cadaabta ahayd ayaanay kama zawreen waxaan ay istikhdaamkana marka badiica la jooga idhaahaan oo dee bal damiirkii oo laba in marjic kalaba yeesho daahirkiisa isagoo mida baahan waxaa malaa taasna kaba mudan iyadoo laba yidhaaho waxa weeye de kolley waxaan macsiun buu ahaan lahaa macsiyadina weligoodba de inay naar kuba daa-in lahaayeen meeshii lagama fahmayo dee kumay gaaloobahaynba shafaacadiina kolley dadkii dee kaba markaas ayuunbay kaba mid noqon lahayn ahalkeeda horena waa taynuu soo maray ruuxa misqaala daratin qalbigiisoo imaani kuba sugaya naar inaanu kuba daa-im ahayne macnuhu noqdo low dakhaltumuuhaa haddaad gashaan lam tazaaluu fiiha kamaydaan suusheen oo macnaa dee markaa gashaan waa ku dhiman lahaydeen waa ku guban lahaydeen kol hadduu ruuxu gubtana oo uu dhintona markaas dee waxa weeye laaban dambe uu adduunyo dib ugu soo laabmayiyo taasi ma jirto macnuu dee waxa weeyaan markaa kol haddii ay dee galaan halkaasay ku baabi'i lahaayeen ku dhiman lahaayeen oo hadday iyaga la ahayd ama ay dee is lahaayeen kol haddaad amarka fulinaysaan walaa dabkanba wax idinma yeelayo oo amarkan aa fulinaysaan baana tani dhibi idinkamay soo gaadheen arrinku taa ma noqdeene kamaydaan suusheene waa ku guban lahaydeenoo ee halkaasaana dee kuba baabi'i lahay ku dhiman lahaydeen ilaa inta laydinkaba soo saarayo bal waa ujeedadna waxaa kolley ta'wiilaadka culimada kuba xambaare un lafdigan oo dee laga dhici karto khaasatan riwaaya dambe si waxay naarba ku daa'imi lahaayeen oo dee markan usuushii shareecadii qaba kuwii aynu soo mariyo nusuustii aan eegno arrinkuna aanu taa ahayn bal iyagu waxaabay islahaayeen daaco macsiya dad uqastayeyna may ahayn oo daaco la kaalaya islahaayeen dee arrintanna way kaba qarsoonto ee kolleyna ijtihaadkooda hadday dhacdo ay ku khada-een ayaaba markaas oo ay dee maqaasidii iyo qawaaciddii shareecada ee kalena ay ka hor joogsan lahayd oo waa kuwan kuwo kaleba ay arrinkii fahmeen ay garteene kuwan kale iyaga kaba qabtay bal umuurahaasay kuba mudan lahaayeen laakiin ma haddee inay naar kuba daa'imi lahaayeen xadaana abubakr ibn abi sheebata bal xadiidka dee arrinta kale ugu weyne noogu sugana daacadu inay ku koobantaho fi lmacruuf macruufkiina waa taan soo fasirnay axaadiisna weli way noo socotaa xdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna cبdاللh بن idrيس عن yaحyى بن سعيid وعubaydاللh بن cمر عن cubاadة بن الوليد بن عubاadة عن أbيه عan jده qاaل أنه qاaل bal snadkayn kolley cabdاللahi بن idrيس waa imaamkan inagu soo yar noqnoqda waa nin imaam ahaa baa leeyahy بmaعنى الكلima caalim ahaa dee siqana ah martabadii sare ah aabidna ahaa dadkii cibaado iyo waraac kuba shuhuroobay ahaa kolley oo dee kutubta taraajimtuna bal dee arrintiisi iyo waracoodii iyo baltaa ay sooba naqliyaan la arkana habeeno kale inaan soo yar qaadno walow dee wakti horena ahi waan soo yar qaadi doonaa haddana weli dee mala maan makansan yar waktiga iyo dee casharka sida u socdeen markaa yaxya bnu saciid markaasi ayuu ka warinayaa xadiiska iyo cubaydاللahi بن cmr cubaydالlahi بن cmr waa kii marka dhaweyd baan soo haynay yaحya بn saciid اansari yaحya بn saciidna waa yaحya بn saciid اlanصari weeye maha qadaan qadaan way siman yihin isaga waxay kaba wariyeen marka xadiidka can cubadat بn الwalid بn cubaadata can abihi can jadih markaa qoyska adigu saddex nin oo isdhalay baa xadiidka sanadkiisa u dambeeya ka ugu dambeeya waa saxaabigii jaliilka ee cubadat بn samit weeye horena kitaabkaynu ugu soo aragnay waana dee صaxaabi aada iyo aada u mudnaa dadkii caqaba joogay weliba nuqabadii kaba mid ahaana habeenkii caqaba ayuu kaba mid ahaa mashaahidiina joogay oo waa saxaabiga adigu jaliilkii aada u mashhuurkae caalimkanaba cubaadatu bnu saamit ama labadan kale uu isagu waxa weeyaan dee midna waa wow ahaa midna dhalay labadooduba horta taabiciintii bay kaga mid yihiin waa laba ninoo siqaa midi waa cubaadatu bnulwaliid waana nin siqoo dabaqadii zuhriya ayuu kaba mid yahay hore kitaabka ugumaynaan soo arag xadiiskiisuna ma badna xadiidkan imakaan hayniyo xadiis dhammaadka kitaabka kuba sugan manaa xadiis dhowr iyo tobanunbaa ka dambeyn doontaba xadiidkaas ayuu kuba leeyahay kitaabkeenan oo kitaabka nihaayadiisa waa isaga marka la eego cubaadat bnu waliid ama bihi waliid ibnu cubaada kolley waa nin barhkood yidhaahaan rasuulka ilaahay cahdigiisa aakhirkeedii buu dhashay bal waxaan leenun waa kibaaru taabiciinun taabiciintii raggii ugu waaweynaa waana nin hiqaa waana nin muqilo axaadiistiisu ay aada u yar tahay isagoo xadiidkanun buu leeyahy inankiisu laba xadiis baan nidhi kan iyo mid dambeeya laakiin markay noqoto isaga marka la eego weliid ibnu cubaada isagoo xadiidkanun buu leeyahy waana kibaara taabiciin barhkoodna sayd ibnu sacad iyo waxaaba yidhaaheenba rasuulka ilaahay cahdigiisii aakhirkiisii ama dhammaadkiisii ayaabuu dhashay wuxuuhi marka haddaba cubaat ibnu samid qaala baayacnaa waan la mubaayaconay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay calى asamci wadaacati maqal iyo daaco fi lcusri walyusri fi lcusri waa adeygii iyo shaqo ciriirigii iyo cusri iyo walyusri fudaydki macnaa xaaladii aanu faqri iyo baahi kuma jirno ama dee cusr iyo markaa layskaba ladan yahay layska barwaaqaysan yahay ma xaaladoodii kale dhaqaalaba ay fiican tahay adigu markay dee mashaqo ay jirto iyo shido iyo markaa aanay jirinba labada xaalaba inaan dadka madaxda yadaa adeecno walmanshadi walmakrahi manshad waa yadna waqtigii nashaadka waa ujeedadu waxaan laba farayay iyagii doonayaanmoy waxay iyaguba doonayaan oy raqbaynayaan oo samayntiisa iyo la imaatinkiisa ay dee nashaad ahaan iyo ay kuwa samaynayaan ay u nashaadaysan yihiin iyo walmakrahi nacidii oo waxyaga kuba culus macsiya ma aha laakiin iyagiibuu ku culus yahay waaba dee wax dhib iyo culays uguma sugan yahay waxay ka wahsanayaan weeye tiibaa la faray labaad intaba weeye ujeedadu axwaashii dhammaanteed kale haddaanu wuxuu macsiyo ahayn ama annaga waxaan doonayn oonu jecelahay oo aanu dee u nashaad markaasi nashaad aan kuba samayna markana la yidhaaho iyo dee de waxay ama wax nagu culus oonu ka wahsanayna ama culays naguba ah laakiin aan macsiyo ahayn baa noqota markan cusri ku suganaya markan yusri kuba suganaya intaba inaan naqalo madaxdayada wacalaa asaratin calayna waa arrin kale oo dee ansaarna kolley toosuba khuseynaysa cid kastoo dee mu'miniintii guud ahaana laba farayo wacalaa asaratin waa tafdiil iyo doorasho iyo eexasho calayna korkanaga bal anagana lagaba fadiilo keyrkayo oo wixii maal ahaa ee guud ahaan dadkii kaba dhaxeeyey hadday nimankii wulaada ahaa isku koobaan iyagiyo ciddii ay doonayeen asxaabtooda ahayd xisbigooda ahayd reerkooda ahayd iyo waxyaalaha caynkaasa oo annaga markaa ay nala fadilo dad kale nalaga fadilo nalaga horreysiiyo wixii aanu xaqa u lahayn nalaga qadiyo xaalada caynkaasana inaan adkaysano aan sabirno oo haddana inaanay taasi noqon in samcigii iyo daacadiina lagu lahaa aanu nidhaahno dee anaguba waxa weeyaan maxaa de waxa weeye waa taa xuquuqdayadii waa nalama siin eh anaguna ma aqbalayno oo ma yeelayno taa anaan odhan wacala an laa nunaasica inaanan la doodin oo alamra arrinka waa madaxtinimadii wilaayada ahlow dadkan ehelkiisa ee markaa gacanta kuba haya anaan kula doodin xataa anagoo arkayna inaan anagu kagaba xaq leenahay sida lafti axmed ba ahaa wacala an nunaasica alamra ahla وعlى an naqula inaan ku qawlo biاlxaqi xaqa aan ku qawla inamaa kuna oo maqla oo adeeca maaha xaqii ha sheegina taas ma aha wixii macruufka ha farina maaha munkarkii hanaahayina habana ma aha e laakiin waa daacadoodii un hakaba bixina ha ka hor imanin oo dee idinkii oo bal matalan daacadoodii iyo waxyaalaha kaba baxaya laakiin xaqii inaan sheegno oonu ku qawlo meesha aanu kuba suganahayba laa nakhaafu xaala anaan cabsanayn fi llaahi ilaahay daraadii lawmata laa'imin ku canaanta canaantii aanaan ugaba baqanahayn xadiidka duruq buu leeya waan israacinaynaa duruqdiisa waxadaثana ibnu numayrin qaala xadaثana abaydah cabdullahi yani bna idriisa qaala xadaثana ibnu cajran wمxamed wacubaydاllahi bni cumar yaxya bnu saciidin can cubaadata bn alwaliid oo imika maxamed bn cajlan un ba inoogu soo kordhayn labada kale markii horeba inooguba sugnayn waa taabiciinta yaryare can cubaadata bn اlwaliidi fii hada اlisnaadi mihlah waa xadiidkan imikaan kaba soo baxnay mid laba mida waxadahana bn abi cumar qaala xadaثana cabdاlcaziz yani daarawardiya can yaziida wahuwa bn اlhaadi can cubaadata bn اlwaliid bni cubaadata bn الsamiti can abihi qaala xadaanii abi aabihii waliid ibnu cubaada yidhi aabbahay baa ii warramay oo cubaadatu bnu saamid qaala baayacnaa waxaan la mubaayacoonay la ahdisannoon kula ballanay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bimithli xadiidi ibni idriisa xadiidkii ibnu idriis ka wariyey ina cajlaan iyo cubaydullaahi iyo yaxya mid laba mid ah ayuu maanta waxa weeyaan warinayaayo darawardi can yaziid ibn اlhad can cubaadat bn اlwalid xadaثana axmed ibn cabdالرaحman ibn wahbi ibn muslim qaala xadaثana cami cabdالlahi ibn wahbi qaala xadaثana cmr bn الxariث qaala xadaثanii bukayr can bsr bn saciidi can junadata bn abi umayata qaala anahu qaal xadiidku waa xadiidkii makaan soo haynay un xagga sanadkana kolley sanadka horeynu usoo wada aragnay ninkan uu maanta abtirsiintiisa dheereeyey waxa weeye muslim sheekhiisiina waa ninkaynu meelo kuba soo arki jirnay ibnu akhi bni wahbin weeye ina wahbi ninkuu walaalkii dhalay oo imakaba adeerkiibuu kaba warinaya horeynuu soo aragnay ibnu akhi ibni wahbin axmed ibn cabdiraxmaan ibni wahbi ibni muslim cabdiraxmaan ibni wahbi iyo cabdillahi ibni wahbi waa walaal ahaa laqabkiisa waxaa lagu naaneysaa ninkan baxshal baxshal baa la yidhaah kutubta lixdaana kitaabkeenan unbuu kagaba sugaya horeynuu soo maray kitaabka muslimun bal barhkood baa muslim yidhibaa ama ku maxaa dee raggii xufaada ahaa malaa may habbooneyn ninkan inuu wax kaba wariyo oo waa nin ay horta dee sidiisa saduuqa u yidhaaha waa saduuq bas oo xaafid kaba cabiro laakiin markii dambe tagayur baa xifdigiisiiya waxyaale kuba yimi axaadiis lagu qoonsaday xagga riwaayadiisana way jireen laakiin waxay culimadu yidhaahaan oo yidhaahaana waa wax sugan kollay muslim iyo abu xaatim iyo qolooyinka werinta ay ka wariyeen ninkan axmed ibn cabdiraxmaan waxay ahayd qabla tagayuri intaan tagayurka kuba imanoo waxyaalaha lagu qoonsaday muslimiintii uu masar kaba tegay waa reer masare ee uu la kulmay dabadii ayay ahaydba arrintani waxaa kalooy soo naqliyaan axaadiistii lagu inkiray markii dambe inuu kaba laabmay oo kaba noqdayna waa axaadiistii culimmadu riwaayadiisa iyo si uu warinaya ay qoonsadeen ay kuba inkireen inuu markii dambe kaba laabmayna taasna waxay leeyihin bo wax kaba sugan waa nin laakiin afraadu muslim muslim uun kitaabkiisa ku sugan oo kutubta kale shanta ah kuma sugnoo riwaayo kuma laha bal amaa ninka u dambeeya junaat bn abi umaya waa taabici weyn suxbadiisana barhkood baaba suxbo ku sheegay oo waa nin laysku khilaafsan yahe suxbadiisa horena kitaabka waynu ugu soo aragno qaala wuxuu hi ninkaasi dakalna waxaan usoo galay calaa cubaadata bni samiti eeg imika nimankii dee ninkii uu dhalay imika halkan ayuu la siman yahay oo waxaan usoo galay cubaadata bnu samit walxala waa mariidun isagoo xanuunsanaya faqulnaa waxaan nidhi xadithnaa noo waran aslaxaka allahu ilaahay ha ku hagaajiye bixadiidin xadiid yanfacu llahu bi ilaahay ku anfaco oo annaga naguba anfaco yanfacuka allahu bihi bukhaari laftigiisay ahayd oo dee waa ajriga iyo sawaabka uu kaba helaya ilaahay kuguba anfaco haddaan san ku daynana waa macno inooga caamsan taasoo ilaahay ku anfacayo dee kii sheegaya iyo kii dhegaysanaya maqlaya kuba camal falayaba ilaahay ku anfacayo noo waraba wey aslaxaka allahuna inay wax khaasa uga jeedaan waa suurtagal oo ah ee ay ducaay ugu ducaynayen ilaahay badankiisana inuu u islaaxiyo waayo xadiidka waxaa inoogu sugan markaa uu xanuunsanayay markaa badankiisan inuu caafimaad ilaahay siiyo dee inay wax kaa camsan u jeedaanna taasna waa suurtagal oo dee hadaladooda ay ku badnayd markaa ma hadalka ay bilaabanayaan waa hadal ay ku bilaabi jireen bo iyaga caadi ahaan iyo dhaqan ahaan u ahaa aslaxaka allah waa dalabka hortii ama ruuxii marka wax laga dalbayo ayay tan kuba bilaabi jireen sidoo xaafid ibnu xajar yidhaah aslaxaka allah xadiidkaasoo samicta waad maqashay min rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu uhi dacaanaa wuu noo yeedhay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa noo yeedhay fabaayacnaahu waanu la mubaayacoonay kolley xaafid ibnu xajar wuxuu kaba dhigay habeenkii caqaba inay ahayd horena waxay inoo horeysay beecatu nisaa oo isaguba uu warinayo hadda saxaabigani macnaa dee dagaal iyo waxyaalahaasi kumay jirin oo waxay waafaqsanayd beecadaasi walay ka horeysay intay aayadda soo degtay aayaddii suuratulmumtaxina oo yaa ayuha nabiyu idaa jaaka almuminaatu yubaayicnaka tiibay dunuudeediibaa xadiidku mid waafaqsana walow xadiidku uu horeeyey sa muuqata de haddii adigu ama hadii waa suurtagalla intay aayadda soo degtay dabadeed inay ahaydba ee beecatu nisana isagu waa warinaya beecadaa laba yidhaaho ee baltan waa caqabadiibuu kaba dhigaa xaafid ibnu xajar inay ahayd e habeenkii caqabe rasuulka ilaahay waan la mubaayacoonay kale almubaayacana waa imika waa mucaahado waanu kula ballanay weeye kula caahditanay weeye asalka hore albeycana dee walow mucaahadadan ay tahay dee waxaabay ahaydba baycada oo kale waa safqo marka laba ruux ay wax kala iibsanayaan oo kale caadadoodu ahayd baycadii inay dee isgacan qaadaan oo ay gacantooda dee kolley dad badanba waa siay dee caadadooda ka bal markaa marka wixii dee la faasaxayo inay isgacan isgacan qaadaan ama ay gacantii iskuba dhuftaan oo kale waa safqadii ama baycadii bal imanka halkana dee ruuxii markaa ama amiirkii ama tii markii la mubaayacoonayo kolley taasna way jirtayba weeye waxaanu la cahditanay oo rasuulka ilaahay kula ballanay uu noo yeedho waanu la cahditanay fa kaana waxaa fiimaa wixii akhada uu qaaday calaynaa korkanaga oo wixii dee bayco ahaan iyo cahdi ahaan uu naga qaaday waxaa ka mid ahaa an baayacanaa inuu nagula cahditamay nagula mubaayacooday calى samci maqal iyo wadaacati daaco dadkii madaxda ah waa wixii aan macsiyayn haddana fii manshadina wamakrahina wacusrina wayusrina waaharatin calayna waa ta aan soo wada fasirnay aharadiina waa tafdiilkii baan nidhi wixii dee bal matalan ruuxii isaga keyrkii laga horreysiiyo shaqadii iyo mansibkii baa lagaga horreysiinaya maalkii iyo wixii laysasiinaya laga horreysiinaya isagii baa la dibdhigaya kale taasi hadday jirtana aan samcigii iyo daacadii kaba tegin walan nasicayna naan kula doodin alamra arrinka waa madaxtinimadii iyo wilaayadii ahlow ehelkiisii markaas xataa anuba aragno anagu inaanu kaga xaq leenahay qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaa an taraw in aragtaanhu mooyee kufran gaalnimo bawaaxan cad daahira weeyo muuqda oo cindakum agtiina min allahi ilaahay xaggii fiihi waa waxaan dee gaalnimadiis iyo inuu gaalgaaliyo waxaa kaa kufriga burhaanun xujo cad oo ama nas aayadeed dee aayad ah ama xadiida sariixa ah oo waxaan kufrinimadiisa ay kuba suganta oo caddaynaya in aragtaan mooyo kaa isaga ee ruux kaafirah ama waxaa dadkaa laba imanaya oo kufrigii dadkii faraya isaga daacadiisii dee lama adeecayo weeye oo waa layska casilaya waa layska tuuraya ama daacadiisii waa laga baxaya inaad taa aragtaan mooye macnaa fista isaga kaba muuqda iyo dulmi dadkii iyo jawr uu kuba samaynayo oo kale iyo wixii macsiya iyadoon lagu adeec ahayn haddana daacadiisii lagaba baxaya hakula ha ku qabsanina hakula doodina ee iyaga waxa weeyaan ahl alamr haddee amarkooda iyo waxaa hakuba doodina taasuu rasuulka ilahay nagula cahdi tamay bal xadiidku ama duruqdiisu way noo dhammaatay iyada mid weeyaan oo xaggan samcigii daacadu de waa axaadiisii aan soo haynay in mashad iyo makra iyo cusri iyo yusrina waa axwaasha dhammaanteed dee waa waa la adeecaya laakiin bal laba arrimood unbaa muhima dee in la kala ogaado midi waa samcigan iyo daacadan wixii aan macsiyo ahayn iyo ma lagu adeecayo haddii laakiin waxaan uu ruuxa faraya ama dadkii faraya uu macsiyo noqdo waa ta aynu soo maro inama daacatu fi lmacruuf oo macsiya fa in amara bimacsiya hadduu macsiyo farayo dee lama maqlayo oo laguma adeecayo taas weeye laakiin in laba arrimood baa muhima in la kala yar saaro inaan waxaan laga yeelin oon lagu adeecino ujeeddadu waa ruuxii la fari ma fulinayo weeye dhibkaasaa ugaba timaado wixii ma fulinayo iyo taasi haddana inaan dee tan imakaan hayno walan nazaca alamra ahlahu daacadii aan lagaba bixin oo macnaha ujeeddadu labadan arrimood maaha laba shay oo islaazimaya waa laba arrimood oo la doonayay in dee mid kastaba sideedii loo ilaaliyo oo kama dhigna ruuxani macsiyo kol haddaan lagu adeec ahayn in laga hor imanayo dee hubkii la qaadanayo isagii dagaal lagala hortegaya ama daacadiisiiba guud ahaan la diidayo waxaan ruuxa la faree macsiyada ma fulinayo laakiin maaha taasi kama dhigna macnuhu waa alkhuruuj can adaaca daacadii baa laga baxaya daacadii oo laga baxay iyadu dee fasaad weyn baa kaba ratimaya in hadhow khilaafka yimaadiyo dagaalka yimaadiyo fitanta timaada ama fawda yimaada fasaad aan marna la xakamayn karahayn baa iyadii kaba dhalanaysa dhigii oo la banaysoo la daadiyo fruujtii oo iyadna la banayso dee waxa weeyaan taas oo kale amwaashii dadka taas waxyaalo fasaad aan la koobi karayn oo dee imaga aan shaahid inoogama baahnayn inagu maanta wadcigan ee waktiyadan iyo sanada imaka laguma sugnaa mandiqada taas baa kaba dhalanaysa marka in ruuxu wixii macsiye ee la faray waa ka joogsanayaa kuma adeecayo xataa taas hadday keenaysa in isagii loo xidhayo ee ama dhib kale ay kasoo gaadhayso wixii ma fulinayo wey laakiin xagga kale wixii aantaa ahayn ee ama mubaaxba ahaa maqalkii uu kuba maqlayay iyo isagoon dee daacadii kaba bixin daacadii kaba bixin labada arrimoodba meeshuu way taalaayo kol haddii au macsiyo faray waa laga hor imanaya arrintu ma imanayso haddaan gaalnimo wixii aanay noqon ee yaan wixii lagu adeecin macsiyada ahaa ruuxna yaanu fulinin laakiin daacadii iyo guud iyo taas jawrkan uu laba imanayo iyo fisqigan uu ku sifoobay iyo waxyaalaha caynkaasi ma keenayaan ama inay fitanta ka dhalanaysaa kaba weyne in daacadii lagaba baxo ama laga hor yimaado hadhow halkaas ee fawdo iyo mukhaalafo ay kaba timaado bal arinku kolley taas weeye xadiidka qeybtiisana ilaa tara kufra bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaana kolley waa bawaaxan iyo baraaxan labadaba malaa way soo yar aroortay macnuhuna waxa weeyaanun waa kufri daahira weeye oo muuqda oo xujacada u haystaan oo waxaan inuu gaalnimayey haddii taasi ay dhacdo ee nin gaaluu noqonaya ruuxii muslimkaana gaal inuu madax noqdo maaha marka ciddii karaysay daacadiisii way kaba baxaysaa haddii markaa ay suurtagaltay in ruuxii laga rido meeshii waa laga ridayaa weeye haddii laakiin la kari waayo oo aanay suurtagal ahayn arrintuna ay heerkaa joogto ee xaaladaa ruuxii inay waxaanu karahayn laguma kalifaye laakiin tay culimmadu soo dhigtaa waxa weeye hijiro meesha uu iskaga tago uu kaba hijiroodo oo kale haddii dee maanic adag iyo wax dhib u weyn oo kale ugaba imanaya aanu jirin haddii bal markaa gaalnimo cado wax gaalnimo cada uu dadkii farayo iyada xukunku kaas buu noqon haddii ciddii karaysay in la casriyo oo dee markaas laakiin haddii arrintu ay tahay fisqi isagu faasiqoobay markii hore dee cadaala shardi ahayd faasiqnimo uu faasiqoobay xumaan uu samaynayo wixii macsiyadii laguma adeecaye laakiin haddana casrigiisa iyo taas oo kale say jamaahiir alculamaa ama culimada guud ahaan ku tagaan nusuusna ay keenaysa xadiidkana inoo keenayo balta iyadoo la eegayo fidnada weyne kaba sii ratimaysa iyo fasaadka weyne kaba imanaya iyada taas dee lama markaas lagama hor imanayo ama lama casrinayo lakiin wixin baaban lagu adeecahayn kolley qolooyinkana sharaxaysana sheekhu wuxuu ka cabira halkan walmuraadu bikufr una almacaasi wamacnaa cindakum min allahi fi burhaana aagaar ogtihiin diinta ilaahay waxaan bal laftigan uu kaba cabiro kufriga halkan macaasi in loogama jeedo kolley mala waa hadal nadar kuba sugan yahay oo wuxuu hadduu macsiyo yahay oo uu dadkii farayo laguma adeecayo laakiin hadduu dee macsiyadii macsiya uu isagu laba imanayo ay tahay ama dulmi iyo jawr uu laba imanayo ay tahay gaalnimo cadna aanay gaadhin waxaan gaalnimo aanay gaadhin kolley si dee kolley madhaba ahlilcilmina macruufka kuba ahayd axaadiisna ayn iyo nusuusta aynoo keenayso iyada taas maaha munaazacadani ma imanayso taas iyo kahor imaatinkan iyo in isagii la iska casilo taasi iyadu ma imanayso laakiin wuxuu kufri yahay unbay imanaysaa walow sheekhu cibaarada kaba cabiray xadiidka macnihiisana wuxuu kaba dhigay laa tunaazicuu wulaata alumuuri fii wilaayatihim dadkii madaxda ahaa wilaayadoodan iyo tan ha ku qabsanina oo ha kula doodina inaad aragtaan shay munkara oo muxaqaqa oo min qawaacid alislaam laba og yahay mooye taa suuradaasi ag wixii wax munkara muxaqaqa ayuu la og yahay iyada markaa waa lagu inkirayaa xaqiina waa la odhanayaa ee laakiin taas nafteeda bixid laga baxo daacadooda haddaanay gaalnimo gaadhin ag bixid laga baxo daacadooda waa siay doontaan waama alkhuruuj calayhim waqitaalahum faxaraamun biijmaci lmuslimiin wain kaanuu fasiqatan daalimiin biijmaci lmuslimiin ba xaaraan bay noqon dad faasiqiina oo daalimiina haba noqdeen axaadiisna taas iyadu waxa weeye way iskuba dee isku xoogeynaysaa muhimka waxa weeyaan ruuxan hadduu fisqi iyo waxyaalo laba yimaado fisqigii laguma casilayo oo dee daacadoodii lagaba baxo laga hor yimaada ma banaanaanayso laakiin wuxu hadduu gaalnimo yahay waana inoo dambaysaa horena waynu usoo aragnay salaadii intay oogayaan oo haddii dee bal taasoo kale iqaamadeedii ay kaba tagaan iyo waxyaalahaasna dee kufrigan oo kale ayay la mid noqonaysaayo waa suuro umuuraha caynkaasa haddii ay kaba tagaan oo iqaamadeedii ay kaba tagaan oo ama ay mancinayaan ka hor imanayaan dee kufrigii bay noqon oo iyada taasna bal haddii la karayo waa in la iska tuuro laakiin waxyaalaha kale oo dhan waxaan ka ratimaya daraaddeed ee fitana dhiig la daadiyaha fasaadu dati lbayn ah iyo fitanta kaba ratimaysa taa daraaddeed baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh umuurahan dee waxa weeyaan uu adkeeyey loo xarimay in laga baxo inaan la casilin oona dee fisqi kusoo kordhiya waxyaalaha caynkaasana lagu casilahayn taas bay dee nusuusta uguma timi waa fasaadka iyo dhibta weyne kaba ratimaysa weeye kolleyna sharax waxyaalo fara badan baa kuba sugan iyo hadallo badan oo culimada uu kaba soo naqanayo ee qorooyinkiina sharaxaysa bal waynu eegan doontaan kolley masaladuna mala kalaamkeedu ee waa khulaasadeedii weeye hadalkuna waxoogaa hadal dhan ayuu soo qaaday sheekhu baabun alimaamu imaamku junatun gaashaan weeye yuqaatalu la dagaalamayo oo bihi waa isaga quwadiisa iyo tadbiirkiisa iyo dee racyigii min waraahi xaggiisa dambe wayutaqaa bihi la gaashaamanayo lafdiga xadiidka inoogu beegeysa xadiidkan ku sharxi doonaa xadaثna ibraahimu can muslimi qaala xadaثanii زuhayr bnu xarbi qaala xadaثna shabaabath qaala xadaثanii warqaء can abi الzinaadi can اlacraji can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam qaala anahu qaal bal sanadka wax cusub baa inoogu sugan ama cibaaro cusub maxaa inoogu sugan xadaثna ibraahimu can muslimi xadaثanii زuhayr bnu xarbin زuhayr bnu xarbi waa shaakii muslim halkana dee waaba kan ibraahim can muslim horeynu usoo sheegnay duruustii madkhalkaan uga dhignayna waan kuba soo sheegnay labadii meelood ee hore markaan soo gaarhnayna waan soo sheegnay ibraahimkani horta waa ibraahim ibn isxaaq ibnu sufyaan weeye markaa dee waa taas abi isxaaq imaamkaa weeye ibraahim ibn maxamed ibnu sufyaan waa jeeda abi isxaaq waana tilmiidkii muslim ee kitaabkiina inoo soo wari kitaabkiisa inoo soo naqliyey horena waxaan usoo sheegnay saddex meelood oo kitaabkao culimadu ay dabdiyeen inay sheekha maqalkiisii uu ka maqlayay muslim dhaaftay fawt kitaabka uu ku leeyay weeye macanaa kitaabka caamadiisa iyadoo dee muddo dheer qaadatay muslim buu ka dhegaystay ka maqlay carabkiisuu kaba maqlay laakiin saddex meelood ayaa jirta oo isaga dhaaftay labadii hore waynu soo marray waa halkii saddexaad haddaba markaa saddexdaa meelood ama ijaazu muslim kaga warinayaa ama wujaadu kaga warinayaa marka waa halkii ugu dambeysay imaka labada hore horeynu usoo maray mili xaj bay ahayd iyo taas meella wasaayi ayaan kuba soo maray halkana waa kan oo macno markaa xadahanaa cidali waa ninkii ibraahim ibnu moxamed ibnu sufyaan kasii warinayay waa abu axmed aljuluudi taas buu noqonayaa ibraahim baa noo waramay can muslimin macnaa meelaha aan fawdka ahayn riwaayadu waxay ahayd dee innaga muslimun baan ka bilaabayne laakiin sanadka marka lagu warinayo ibraahim wuxuu lahaa xadahanaa muslimun markaa taas buu lahaa laakiin halkan fawt baa jira maqal la-aan baa jirta wijaada ama ijaazo weeye saa daraaddeed halkan xadahanaa marna lama aqrinayo oo inuu isagu dhaha xadahanaa muslime waa tan muxuu yihi can muslimin ibraahim baa noo waramay muslim buu noogaba waramay muslim baa markaa muxuu yihi waa muslim صاaحب الkتاaب weeye ina xajاaج weeye xadaثnيi زhayر بن حرb bal markaa arinkani waa taasoo waa fawt hadii ala yidhah marka dee casharku waxoogaa socdo waa fawtka ugu dheer weeye labada kale way ka yaraayeen kan baa ka badan kuwii hore ee markuu dhammaado ee ay soo noqoto markaa inuu abu isxaaqna yidhaaho haddana xadahanaa muslim markaas waan arki doonaa iyadna waa wax dabdisan horena waan saddexdoodaba marka hore muqadimadii ama madkhalkii baan kusoo sheegnay labadii hore waan soo aragnay tana waa ta saddexaadee nihaayadna ilaahay hadduu ina gaadhsiiyo intaynaan casharka joojinba waxaan rajaynaha inaan gaadhno waana fawtka ugu dheer weeye marka muxuu yihi muslim xadaanii زuhayr bn xarbin xadaanaa hab qaala xadaanaa shabaabat qaala xadaanii warqa can abi zinaadi can ilcraj can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal inama alimaamu imaamku waa ninkii madaxda ahaa junnatun gaashaan weeye waa gaashaan oo kale dadkii muslimiinta buu gaashaan u yahay oo dee isagu waa ninkan muslimiintii maamulaye hogaaminaye marka cadow yimaada ama cadow laguma duulayana isagu qaa'idkooda ah gaashaankuna ruuxa dhibta iyo waxa lagu soo ganayo waxaasu kaba celiyaa haddaba muslimiintii saatir buu u yahay oo dhibkaa cadowgooda kagaba imanaya ee isagaa ciidamadii ururinaya kaxaynaya taasoo kaloo diraya oo cadowgii odiibuu dhibkiisii ka manceeya waa mid haddii aan madaxdani jirin oon waxaan imakay dhaylaamina jirin oon imaka dadkan aan madaxiyo askataasiye jirin mar horaa la isboobi lahaa la isdhici lahaayoo ruuxna naftiisa iyo maalkiiyo ehelkiisa uma badbaadeen aaminna uma noqdeen marka iyagu dhexdooda inay isdhibaanna muslimiintii taasoo kalena waa kala ilaalinaya halkaasna gaashaan buu gubayo waa cid dadkii kalena inay waxa weeyaan duruqdu waxay aamin kuba tahay aynu dhulkaa kuba maraynaa waa imika waa dadka madaxda iyo ciidamada iyo waxa inoo joogay haddii aanitaasi jirin ruuxii ruuxo ruuxi dee nima ninkuu xoog badan yahay waa dilla waana dhici lahaaba haddaba saatir weeye oo cadowgii debadana waa ka ilaalinaya iyaga dhexdoodiina wuu kala ilaalinaya oo dhibkoodii barhkood barh kale islaamkiina guud ahaan baydadiisi waa kaa dhowraye daafacaya weeye oo inama alimaamu junnatun yuqaatalu waa la dagaalamayaa min waraa isaga gadaashiisa xaggiisa damboo dee adigu macnuu waa maay waa dee isagii isagaa muslimiintii haddii la dagaal gelinayay iyo haddii ciidan la ururinayay iyo haddii bal taas oo kale waa amarkiisii iyo tadbiirkiisii iyo marka isagii dee kol haddii ra'yigiisii amarkiisii lagula dagaalamayo waa isaga gadaashii iyo tadbiirkii iyo amarkii baa lagu dagaalamaya weeyaanoo ciddii lala dagaalamaya lala dagaalamaya ama ha noqdeen dadkii gaalada ahaa ama kuwii buqaada ahaa iyo khawaarijtii iyo kuwii kale iyo waxyaalaha caynkaasa kuwa qudaacu duruq iyo mufsidiinta iyo wixii ba lala dagaalamaya dagaalkoodu banaanaa yuqaatalu min waraa'ihim lafdiga waraa dee kolley waa kan cagsigiisu ama dee didkiisu amaam yahay horti markay dagaal noqotona dee isagu kol hadduu yahay inay waxa weeyaan kii muslimiintii hogaaminayay oo kaleba tadbiirkiisi iyo taas laguma socday oo kale dadka lagama horreysiinayo ciidankii kale ka ka horeynaye xaggiisa dambe ay kaba dambeynayaan ma noqonayso oo waayo isaga dhibta gaadhaa kolley waa dhib dadkii oo dhan wada gaadhaysa isagu dadkii ha dagaal geliyo ha kuma sugnaadeen laakiin halkaa maxalkiisii ma aha min waraa'ihina lafdiga tan buu keenaya saa daraaddeed bay culimada qaarkood ama kuwii sharxay waxay kaba dhigeen alwaraana xagga luqada carabeed wuxuu ku yimaadaa alamaam iyo alkhalf labadaba waa u yimaada macno waa kelimo laba macno kala duwan uba timaada halkan barhkood baa deeta kuba fasiray yuqaatalu min waraa'i ay min amaamih waa isagii ina isagu walow maamulka leeyahay taa uu leeyahay laakiin haddana dee dhibta ku timaadiyo dilka isaga la dilaa dadkii oo dhan iyo markaa kasriga kuma yimaada dadkii oo dhan buu wada gaadhaya marka arinku wax maaha dee isagii waa laga horeynaya ciidankii kalea kaba horeynaye waa isaga xaggiisa hore ayaa lagaba dagaalamaya wakaana waraa'ahum malikun yaakudu kula safinatin gaswan waa dee macaanidii laguma fasira ama intaba aktar mufasiriin waraa'ahum taas abaamahum bay kuma fasireen waxa ka horreeye wey way sii socdaan waxaa ka horreeya nin boqoro doonidii uu arkay yar fiicanba dadka ka qaadaya sidaasuu doonida u ceebeeyey ama usii dilaaciyey intaanay gaadhinba weeyaano waraa'ahum taas ba laguma fasiray haddii macnaheeda hore aan kuma daynana de waa isaga gadaashi waa tadbiirkiisa iyo amarkiisa iyo maamulkiisa ayaa laguma dagaalamayaana macno iska saxiixa inoo noqon wayutaqaa bihi waana la gaashaamanayaayo ujeedadu sharkiya cadowga iyo dadka ahlulfasaad iyo dulmi sharkoodii isagii baa dadkii gaashaan ugaba ah saa junnatun oo kale isagii baa la gaashaamanaya oo dee dadka iyagu waxa weeye ama cadowgii iyo wixii fasaadka iyo dulmiga iyo xumaanta wadiya dadkii dhibta lahaa iyo waxaas oo dhan isagii baa dadkii gaashaan ugaba noqonaya isagii baa gaashaan lagaba dhiganaya isagii baa dee ilaalintiisan iyo ciidamada uu diri iyo waxyaalaha caynkaasa ayay dadkii u aamin noqonayaanba wayutaqa bih fain amara hadduu amro bitaqwa llahi caza wajal ilaahay cabsidiisa wacadala uu cadaalo faleeg ilaahay cabsidiisuu dadkii faray cadlina waa la yimi kaana lahu bidalika ajrun ajr weliba tankiirtani waa litacdiim ajri aad iyo aad u weyn baa usugnaanayo waa kaa toddobada maalinta qiyaamaha halka carshiga harsanayaba ka mid noqonaya ama manaadirta kuwaa ku fadhiisanaya can yamiin araxmaan wain yaamur hadduu amro bikayrihi oo waxaan taqwadaa ilaahay ahayn ayuu amray xumaan iyo fasaad buu dadkii farayaa kaana caleyhi korkiisa waxaa ahaanaya minhu dee waa waxa uu faraya xaggii ama dee wisri oo waa inoo xadfanta bukhaari iyo muslimna sidan baa dhacday kaana calayhi minhu ay kaana calayhi wisrun wisr weyn baa ahaanaya minhu kaa xaggiisa waa waxaan uu farayo taas buu ahaanaya barhkood baa iyagu mintan litabciid kaba dhigo kaana calayhi waxa ahaanaya minhu ay dee waa wisriga barhkii ama bacdigiio jeedadu hadduu xumaan faro oo dulmi dad farayo oo kii fulinaya isaguna imaamka ay faray ama madaxdiiba ay fartay dembigii kama ridayo dembigii kama ridayo waa ta aan nidhi macsiyadii laguma adeecayo haddii uu cid yidhaha dulmi ahaan ku diluu kuba dilo isaguna dembi waa qaatiluun dee kana waa qaatiluun haddaba waa wisrigii wax kaba mida dee kii isagu la baashirayna ee amarkaa fuliyey dulmiga ahaa xumaanta ahaana dembigii waa la leeyahay isna waa leeyahay bal uu ahaanaya adigu kaana calayhi minhu anaa kaana calayhi wisrun minhu arrinkaa iyo waxa uu faree aan ahayn taqwada iyo khayrka aan ahayne xumaanta dembi baa korkiisa ahaanaya allah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk